bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal subax walba waxaad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka dhegaystayaal saaka waxaad ku dhegaysan doontaan maxay tahay sababta ka dambaysa khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle oo ka hadli doona arrimahaasi haddii allah ugu dan raalli ka noqdo waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka saaka aan idigu haynaa oo aad ku dhegaysan doontaan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa etoobiya oo kaabayay al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan hirshabeelle haddaba dagaalkaasi xagguu ka dhacay maxayse tahay khasaaraha u geystay barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal aan saakan idigu haya waxaa ka mid noqon doona ciidamada somalilan oo qabtay haram cabdishe sharci darraa looga dhoofinayay deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo haddaba halkee lagu qabtay dadkii watayse xaggay ku dambeeyeen barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal aad ku maqli doontaan haddii allah woodale laga helo waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka intuu hawada ku jiro aad ku maqli doontaan dowladda ruushka oo u yeertay danjirihii eeraan u fadhiyey moscow haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka khatarka uu hawada ku jiro aad ku maqli doontaan khasaaraha ka dhashay rabshadihii ka socday dalka ciraaq oo sii kordhay iyo madaxweynaha dalkaasi oo loogu baaqay inuu iscasilo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idigu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan iyo gebagabada aad ku dhegaysan doontaan
fikradda ay madaxdaydu ka qabtay maamul goboleedka iyo midka aniga aan ka qabo aniga waxaan
markale dhegeystayaal oo diyaargal wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo qodobadaas iyo qodobo kaleo xiiso badan aad ku dhegaysan doontaan saaka haddii allah awoodale laga helo mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal aanu gudagalnay waxaanu ku bilaaban doonaa dhegeystayaal maxay tahay sababta ka dambaysa khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa madaxda maamul goboleedyada arrimahaas waxaa ka hadlay wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa waxaa uu faahfaahin dheer ka bixiyey sababta keentay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku dhiirato inay gacanta ku dhigto maamul goboleedyada dalka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya aaminsan tahay in guud ahaan dalka maamusho islamarkaana wax awooda aysan siin maamul goboleedyada dalka daahir maxamuud geelle ayaa xuseen hanaanka federaalka inuu yahay midkii ay ku heshiiyeen ummadda soomaaliyeed islamarkaana loo baahaya in la dardargeliyo laakiin aan lamajo xaabinsada uu hadalka u dhigay
fikradda ay madaxdaydu ka qabtay maamul goboleedka iyo midka aniga aan ka qabay aniga waxaan ka qabay maamul goboleedku dal soomaaliyeed oo dumay oo kala daatay oo aan lahayn waddooyin isku xiro dab koronto isku xiro ayrabooro isku xidho adeeg caafimaadoo isku xidho caymis ay ka wada siman yihiin xanaan la iskugu soo dhaweynayo oo meel la arko la rabo in misbaax inta laga shido dadka u dhidhow ay u iftiinto iftiinadaana ay marka dambe magaalada muqdisho soo gaaraan muqdishona ay gaarto sidaas taa waxaa ka dhalanayay marka maamul goboleeda in walaa loo arko in wiil loo arko in la soo dhawayso in la kabo in la toosiyo dowladdeedu waxay ka duulaysay inay yihiin dowlad soomaaliya la yidhaahdo dhisan oo dalka dacaladiisa joogto hanaan lagu kala daadinayo inay yihiin sidaas daraaddeedna ay habboon tahay in laga takhalluso laakiin si uun aan afka loogu buuxin karin aragtiyadii dowladda dhex wareegayay oon maqlayay diidanaa oon mid kale ag dhiganaya waxay ahayd dowladdu waa inay dadka ka adag tahay dowladdu waa in laga cabsado dowlad waa midii laga cabsado anna waxaan qabay dowlad waa midii dadkeeda wadato dowlad waa midii dadkeeda taageersan yihiin isqaadashaan qabaa kala adkaasho ma qabo
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle oo isagu ka hadlayey sababta keentay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa madaxda maamul goboleeda dalka barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaystayaal weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan markaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya ayaa diiday mar kale in dib loo dhigo dhegeysiga kiiska dacwadda badda ee horyaalla maxkamadda caalamiga i c g iyadoo xarunta maxkamadda ah ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in soomaaliya ay dib waa soomaaliya inaysan marnaba aqbali doonin dib loo dhigo kiiska maxkamadda waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay u gudbisay qoraalkeeda diidmada islamarkaana kenya dhankeeda ay soo gudbisay in muddo labiiyo toban bilooda lagu daro kiiskaasi oo dib loo dhigo sida uu hadalka u dhigay
sidaynu ka warqabno waxaa dowladda soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay shan sanno waqhti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda dacwaddaasi meel fiican bay maraysaa waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go-aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhexeeya soomaaliya iyo walaalaheen kenya waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbaysatay dowladda kenya oo ku saabsan ogeedeen sagaalkii sebtembar ayaanu u ballansanayn iyadoo aannu isdiyaarinay oo aan maxkamadda usoo diyaargarownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxaa dhacday in maxkamadda go'aan ay soo saartay ah maadaama kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn wakhtigaa looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed marka hadda waa tii loo ballamiyaa afartan bisha annaga weli go-aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna dibudhigaas maxkamaddu adduunku iyada go-aanka iskalehay dibu dhigtay oo afartan bisha ah ayaa go-aanka iyaga difaaca iyaga iyo katalogalka iyaguba yahay taa inaannu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo ah go-aanka soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanaan aqbalahayn wax ka badan afarta noofembar in la kordhiyo dowladda kenya waxay codsatay labaiyo toban bilood waxay ku sababaynayso iyo sababahay cuskanaysaa waa wax iyada u yaalla kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aanu wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dowladda aanu isla wada ogni dowladduna og tahay waa cadyahay waan la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato annaga haddaan nahay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenyaba waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhegaysato waxay ku bilowday dhegaysiga dhinaca kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanakii dowladda kenya oo doodii ay keeneen haddana waxaa nala siiya annaga inaan ka jawaabno jawaabtaydu waa gudbinay doodaydu waa gudbinay waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa kasoo bixi doona maxkamadda annagu waxaanu aaminsannahay mar walba inaan taagannahay afarta noofembar waqti ku filan oo dhinac waliba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac waliba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan cadaalad maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhulsugna annagu waa ku kalsoonnahay mar walba annagu mowqifka iyagu waa afarta bisha noofembar ayaanu ku adkaysanoo kordhintii labaad ay ahayd dowladda kenya labayo toban bilood bay codsatay annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in afarta noofembar aanu diyaaru nahay dacwadeeda inaanu maqalka iyaga soo jeedino go-aanka kama dambaysta aana ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhegaystay aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto waad mahadsantihi
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya yaa waxu sheega
waaga dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan ciidamada somalilan ayaa qabtay haram caad si sharci darraa looga dhoofinaya deegaanada maamulkaasi uu ka arrimayo ciidamada militariga somalilan ayaa soo qabtay labiiyo toban haram cada oo la doonaya in si sharci darraa looga dhoofiyo xeebaha galbeed ee somalilan axmed maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidanka somalilan ee howlgalkaasi fuliyey ayaa sheegay in dadka deegaanka ay kusoo wargeliyeen in haram cad laga dhoofinayo deegaano ka tirsan somalilan si sharci darraa saddex ka mid ah haramcadka ayaa dhintay intii la soo waday kadib markii laga soo furtay kooxihii doonayay inay ka dhoofiyaan somalilan taliya axmed ayaa sheegay inay baxsadeen raggii watay haramcadka islamarkaana ay ku daba jiraan ciidanka somalilan wasiirka deegaanka somalilan shukri ismaaciil ayaa horey u sheegtay in cid kasta oo lasoo qabto ama loo soo qabto ka ganacsiga haramcadka iyo sidoo kale xayawaanada kale ee maxkamadaha somalilan sii daayaan taasoo khatar ku ah sida ay sheegtay badbaadinta deegaanka wahaga dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa ethoobiya iyo al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay saaka xilli hore deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa waxaa soo qaaday sida la sheegayo al-shabaab waxayna weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ethoobiya waxaana dadka deegaanka qaarkood oo ka gaabsaday magacooda warbaahinta u sheegeen in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan waxaan jirin ilaa hadda ila madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaase dadka deegaanku ay sheegeen in dhawaqa rasaasta la isku weedaarsanayay laga maqlayo deegaano aada uga fog halka dirirtu ay ka dhacday ma jirto saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay khasaaraha soo gaaray sidoo kale al-shabaab kamaysan hadlin khasaaraha iyo weliba dhibka iyagoo ay geysteen sida looga bartay islamarkaana ay soo bandhigi jireen maahan markii ugu horreysay oo al-shabaab ay weeraraan fariisin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ethoobiya oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kale hore saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay ka xoreyn doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan iyo sidoo kale hirshabeelle al-shabaab ilaase hadda ma jirto tallaabo cad oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ethoobiya waaga dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay khasaaraha ka dhashay rabshadihi ka socda dalka ciraaq ayaa lagu soo warramayaa inay sii kordheen waxaa aada sare ugu kacay tirada dadka ku dhintay dibadbax ka dhana dowladda ciraaq ee afartii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayay kuwaas oo gaaraya ugu yaraan lixdan qof sida wararku ay sheegayaan ila dhinaca caafimaadka iyo ammaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay ay gaarayaan ilaa lixdan qof tirada ayaa laba laamantay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xilli ay sare u kaceen isku dhacyada u dhexeeya dibabaxayaasha iyo booliiska militariga ayaa sheegay in shiishahanno aan la ogeyn waxay yihiin ay magaalada baqhdaad gudaheeda ku dileen afar ruux oo laba ka mid ay yihiin askar booliiska ka tirsan ra-iisul wasaare caadil cabdul mahdi ayaa goor sii horreysa sheegay in dibabaxayaasha ay xaqu leeyihiin ay bannaanbaxaan hase ahaatee aan loo baahnayn dhibaato la geysto wuxuuna dadka ugu baaqay inay isdejiyaan didbaxyada ayaan lasii qorshayn waa didbaxyadan aan lasii qorshayn ayaa waxa ay bilowdeen talaadadii xilli uu aada sare ugu kacay walwalka ka taagan shaqola'aanta heerka sare ee haysata dhallinyarada dalkaasi adeegyada bulshada oo aada u liita iyo musuq maasuq dalkaasi hareeyey arrintan ayaa waxay noqonaysaa loolankii ugu weynaa ee soo wajaha dowladda jilicsan ee master mahdi taas oo awoodda la wareegtay sannad ka hor markaana waddankaasi ruushka dowladda ruushka ayaa u yeertay danjirihii iiraan u fadhiyey moscow wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa u yeertay danjirihii iiraan u fadhiyey moscow kadib markii saxafi u dhashay ruushka lagu xidhay tahraan wasaaradda ayaa sheegtay in iiraan ay ka doonayaan inay sharaxaad ka bixiyaan sababta loo xidhay yula yusik warbaahinta ayaa ku warramaysa in maxkamadda lasoo taagi doono sabtida waryahaasi waxaa lagu wadaa waa maanta sabtiya lasoo taagi doono maxkamad waxaa lagu wadaa in lasoo lagu soo ogo dacwado ay ka mid yihiin inuu basaas u yahay israa'iil yuula ayaa islamarkiiba garoonka kasoo waa garoonka markii uu ka soo degayba khamiistii waxaa la wareegay ama kala wareegay baasaboorkiisii ay watay ciidamada booliiska waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in markii dambe ay ciidamadu ka soo xireen hoteelkii uu degay dowladda ruushka ayaa ka codsatay iiraan inay faahfaahin rasmiga ka bixiso sababta ka dambaysa xiritaanka waryahaasi u dhashay dalkaasi ruushka waagdhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad kusoo dhawaataan xibintii kalamaan oo alaba barnaamijka qaybihiisi ugu dambeeya aan idiin soo gudbino hw maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino
waryaa kalemaanay war ma haysaane xalay waxaan ku riyooday duqa magaalada muqdisho cumar finish oo wacay maayarka hargeysa santaag ninka la yidhaaho waxaana dhex martay sheekadan halow war waa kuba kana soo wacay yaa waa maayarkii muqdishe adugu ma tahay kii santuur la dhahaye maayarka hargeysa ahaa now war aniga sooltaag baa laydhahdaaye horta bal magaca iska sax ee maxaa kuu talan yaa horta adugu ma maayar miir qabaa tahay mise waa maran tahay war anigu ma madhniye waan buuxinaaye adugu xaggal nagala qaaday yaa ya haddaadan marayn dadka soomaalida ee muslimiinta ah ee muqdisho jooga ee la midka ah kuwa hargeysa jooga xaad mukulaalugu sheegta muga miyaadan ogayn in ilaahay uu qur-aankiisa ku yidhi walaqad karramnaa banii aadama now war anigu dee mukulaalkanaad sheegaysa maba garanaye ee bisad baan ku sheegay yaa ya waxaga miisla toosan tahay now war horta inagu isku taytalba ma nihin adigana farmaajaa ku soo magacaabay anigana dadkaygaay soo doortay ee maxaan ku wada hadlaynaa in dhex yaalla yaa ya tuuru ha kaa soo baxday anugu teetalkaad sheegaysid kuguma heesdhee dadkan xaad ku caysay
acuudu billahi min ashaytaan sheekadu markay halkaa maraysay ayaan hurdadii ka toosay kadibna waxaan xasuustay oo aan ku qancay dadka muqdisho ku noole soomaaliyeedna ku qancinayaa dhallinyarada hargeyse iyo burcag ku nooli jawaabtii ay ka bixiyeen warkii meeyarko aad maqlayseen warri horta riyadu waa fiicnayd cabbaar inaad sii hurudana waa la rabay laakiin weligay riyo duuban ma arkin war horta dhallinyarada hargeysa iyo burca damiirkooda iyo jawaabta ay bixiyeen sidaasaa sheegaysoo kalean lagu farxay laakiin waxaan la yaabanahay aaway odayaashii aaway culummadii aaway siyaasiyiintii caqliga ma dhallinyarta keliya ku hara war faysal calo waraaba wax walbuu sheega dadka soomaaliyeed waa iska ogolaayeen laakiin ninkii la yidhaha santaag meeshuu ka bilaabaaba bilaaye ah warnimay horta maayarka hargeysoo dhallinyaradu hadda silciyo u bixiyeen warkiisa waa la qaraareeyaan u malaynayaye dadka muqdishuu guubaabinayay oo lahaa qaraxyada inta idinkaga dhimataaw bisadaha xataa kama dhibatee isdifaac war wallaweyna waxaan idinlala lahaa maayarkayagu haddaanu jirin waanu jabi lahayn solteenko haddaanu jirin waanu jabi lahayn war faysal caliwaraa wax dhanba war sheegay markuu jabuuti wax ka sheegay ayuu eeday isaga iyo xisbigiisiina waa laga soo tarxiilay jabuuti dib dambena cagta uma dhigi karan ayaa la yidhi war horta muuse jiisow yaa shatigan u soo geliye war shirkii madasha iskaashiga soomaaliya iyo caalamka oo shalay madaxweynuhu ka xishooday inuu soo xidho go'aammadii ka soo baxay waxay iila ekaadeen maanta ka bacdi go'aan aanna idinla ogayn ma qaadi kartaan sidaanaan idinla ogeynna ma xiri kartaan maku dareen warnamiyow ani warsiinhaaye hata ka hor maalinkaoo ardaygo qur'aanka bari usugu anfasahne ba dugsi furoyn arne lankii ardaygahay dugsi furidi markaasa maalinkii mahadheegay ardaygiga dugsi furidi adi iyonay ku taatabi iinkooyi warimadun usii ardaydiis maalinkii wiinaya hooskoyen walaa isan dugsi la furitan hata iin agriyaa waari yaga yaga yaga yaga yaga yaga ya yaku bahwaayen wariya ma erey haddii hateka damba haraf anakiinka gornad ardaydan gorta yaa weylag yeri yatii wakaali oo hadda doolar yamyamuuta iyo jaamac iswaal miya carrada macallimiinka waladana hunguri maskax baa idinku dhacaaye doolar baa laydinka taakalayn doolar yamyamuuta buu ku leeyahy war waa yaabaye orgaga qaramada midoobay miyaa jaamac la baxay war taliska boolisku waxau sheegay inuu askar cusub qoranayo askartaasina waxaa la yidhi waa inay noqdaan dhallinyaro ama jaamacado ka baxay ama dugsiyada sare ka soo qalinjibiye daadooduna waxaa la yidhi waa inay udhexaysaa siddeed iyo toban ilaa shan iyo labaatan war kuwaas waa ciyaalka xaafadee ma naga dhaaftiino waana inuu leeyahay damaanad adag oo qoraal ah waana inaanu isticmaalin wax maandooriya ah oo qaadku ugu horreeyo waana inuu dhirirkiisu ka yareen hal mitir iyo toddobaatan senti miisaankiisuna uu normal yahay shuruudahaas qofkii buuxiyena waxay dhaheen tababar baa loo furayaa tababarka markuu soo dhammaysto waxaa loo aqoonsanayaa dabla buuxa allow yowna gubin war wadankuu marhori hindhoojay li diri hindhoogi hata hambahaayan hatana ligridilfadoo ee fatagfatag lagusii anugu taa uma arka in ciidan la qoraye in dhallinyarada soomaaliyeed la niyad jabinayaan u arkaa sababtoo ah arday jaamacad ka soo baxay oo tababar loo xiray in la yidhaaho waa dabla buuxa gaf weeye waa in sarkaal lagu qaato waraaniina maybaka aalay maskaxday iinkasheekoytay haano kurburoogaino b h d ay watan leero haankanona li niyad iibiyo ka'aali war saraakiisha horaa tirada ka badatay kuwo kale tabar looma hayo warnimaya war ma haysaane madaxweynaha yukrain ayaa waxuu la hadlay shaqaalaha dowladda iyo maamulka intaba wuxuu yidhi xafiisyadiinna sawirradayda ma doonaya inaad ku dhejisiin laakiin waxaad ku dhegsatiin sawirrada carruurtiinna markaad go'aan gaaraysiinna mustaqbalka carruurtiinna fiiriya waxay arrintaas ugu fiicnaa laheyd madaxda soomaalida inay carruurtooda mustaqbalkooda ka fikiraan war madaxda soomaalida mustaqbalka carruurtooda waa ka fikireen dibidday geystoona jaamacada ugu dhigtaan marka kuwaadaan masaakiinta ah ayaa magaalada lagu qarxinaa maskiinga maskila fuulale mawlow maabuudo megantawa ka jirna makrigana niisuubiyo aragu hayte aamiin maandhow wareedhahay waa iska murmaysaane madaxda adduunku waa laba nuuc madaxi dalkooda iyo dadkooday u shaqaysaa madaxina waa ka shaqaysataa marka ninka yidhi sawirkayga yaan lagu dhejin xafiisyada ilmihiinna ku dhegsada go'aammada markaad qaadanaysaan naf daawada sawirrada idinkugu dhegganoo ilmaha waa hogaamiye ka fakaraya mustaqbalka dadkiisa iyo dalkiisa war naga tag waa baqiil nin sawirradiisa dadkiisa u diiday war inankii shiilaaba ahaa shalay arbaca u hurdeeyey maanta maxaa ku dhacay waryaa xaad lama gaarin inaga joog war nimayow anugu waxaan ka shakisanahay doorashada galmudug inay arbaca dhacdo war aniga lafteeda waxaan ka shakisanahay tan soomaaliya inay arbaca dhacdo waa doorashada jubbaland hadday arbaca dhici lahayd waa la aqoonsan lahaa abwaankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamaa inay tahay mid fool adag arbacada habeenkii afar sac markay tahay aynu ahaatee ambar oy ha fududaa
war heedhahaya tima dheere waa soo ahaa jira tariya waagiiye itaageera soomaaliya waan tartamayaaye war idaacaddii b b c da loo bixiyey b b c soomaali jildaren rugcadaagay qaar baa ku soo laabtay war maxamdirshaax catoosha ku soo laabtay war faarax lamaanaba waa joogaa war maya bashbash jug soo dhacayba waa jooga war cagayaraba waa jooga war haaruun macruuf xogta uu soo saaro waryo soo saari kara maba jiraba war lankuu sugaa runta waa nabad inolalba diidi inoo taleefanka ku gobata war xuseen gurmad miyaada aqoon war cabdirsaaq catoosh baa laga hadlayay waxaan kaloo taldalaysin waa maxay war warmaysiina madaxweynihii maraykanka donald trump ma waashay ma waashay war xilkii miyaa laga qaaday war dogtor xabee maanta kumii joogay warka naga dhegayso ma la daaweey war digtoorku si waa daawey hobad waaliinsha ka jakiijaransew war digtoorku wuxuu yidhi kismaayo waa tegi waayo nin iyo cob agaa kalamaan laga maqla oo kalamaan ninkii laga maqlaa kismaayo ma tegi karo war warkaa naga qasanine donald trump wuxuu yidhi derbigii ambal ballan qaaday ee mexico farsamo kalena u bedelaya wuxuu yidhi god weyn ayaa laga qodayaa masas iyo abeesooyinka hajaysanna waa laga buuxinayaa taariibayaasha markay maraykan soo geli maagaan abeesaa ka dharagto uu yidhi artahriibayow naftaada u turo war wasiirka maaliyadda puntland wuxuu yidhi guryaha dowladda qoftii ka bixi weyso askartu horaha ka toogtaan iyagoon la hadlinba war wasiirka maaliyadda puntland waa dagaalyahan maa wasiirka gaashaanaga laga dhiga horta wasiirka maaliyadda galmudug siciid siyaad xaguu aaday war wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mayba eray dagaalkii eelsaliili ka dhihi dowladda guulwiin hankooyi tiyaari wasaaradda gaashaandhigguma sidaasay guul u taqaan war gabadhii ilxaan cumar ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geellay la kulantay madooda talaamay ku dacwaysay adeer muuse bixi maxay ula kulmi weydey warnimada waxaa la yidhi kursi loo shaqo daayoo sida xoonka shamuumiya shinnin loogu dega ayaa lagu shawray dadkiiyo inta reer shurunshuur iyo inta shaakada weyn iyo inta shaarobadheerba shardi uun ku galayo way ku sii shirayaane sharuudi agaxadaysiya ma sharcanay lahayn wariha dalku sharci waa leeyahay yaan la iska indha tiri waryaa sharci male sharuura leey warar badan lagala taga hadalka iyagu.
war sharci male sharuura waryaa dowladnimada yaa le maxkamadaha maxkamadaha inaana yeeleen waqtiga annaga askale aan ku kala tagna war dastuurku waa qabyo war suryada ka carara
annaguba dagaal waa naqaan la isku baaba'o war naga taga towfiiq allah idin waafajiye
waagaga dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay barnaamijka anigu ashar maarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiinayay isla aniga ayaa soo saaray dhanka farsamadana waa saaxiibkay mahad nuure intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dawgeed magaraka